بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد mudana guddoomiye mudana ra-iisul wasaare mudana guddoomiye ku-xigeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweynaha galmudug wasiirada iyo xildhibaanada wufuudda kala duwan ambasator mahiga midowda africa safaaradaha dalka jooga saraakiisha ciidamada dhammaan kasoo qaybgalayaasha ahlusunna waljamaaca waxaa idinku salaamaa dhammaantiin sanadka islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu salaan kadib fursad weyn ay ii tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo shirkan lagu magacaabo shirka wada tashiga soomaaliya sida magaciisaba ka muuqataba waa shir la rabo in looga tashado arrimaha soomaaliya lagu qiimeeyo marxaladdii lasoo maray iyo marxaladda aan ku soconno waxaan rabaa marka hore inaan si diiran oo kor iyo laaba usoo dhaweeyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan maamul goboleedyada puntland iyo galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca sidaa si la eg wufuudda kala duwan oo nooga timaada international community un-ka iyo dowladaha saaxiibada hoo safaaradaha ku leh oo runtii ku dulqaatay wakti dheer inay iyadoo dhibaato fara badan ay joogto ay nala joogaan inaan uga mahad celiyo dulqaadkii iyo dareenkii walaalnimo ay muujiyeen intaas kadib waxaan rabaa inaan umahad celiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisom guulihii macnaha lahaa ay soo hooyeen ay kasoo hooyeen argagixisada kusoo duushay soomaaliya sidaas oo kale waxaan rabaa inaan umahad celiyo dowladaha saaxiibada ah gacanta naga siiyey in nabadan la dhaliyo in la abaabulo shirkaana la isugu yimaado si looga wada tashado mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ayagana mahad ballaaran aan ujeedinayna intaas kadib mudanayaal iyo maryoweyn waa marxalo taariikhi oo muhiima mana saaraysa mas-uuliyad aada u weyn aanna hubo dareenkaas annagoo qabna inaan halkaan wada nimid waxaana ku rajo weynahay doodeennu inay kasoo bixi doonaan talooyin dhexalgal ah iyo go-aano dhexalgal ah oo ummadda soomaaliyeed geedi socodkeedii nabadda ay soo bilowday waktiga dheer oo ku gala marxalad cusub marxaladaas oo ah amni buuxa oo soomaaliya ay hesho lagana guulaysto argagixisada iyo dadka dhibaatada ku haya dalka lagu guulaysto ciidamadii qalabka siday si wanaagsan oo habboon in loo dhiso sidaas oo kale in lagu guulaysto in la dhamaystiro daraafkii dastuurkii daraafka ahay si loo helay dastuur daa'ima sidaas oo kale in loo helo hab dhexalgal ah oo loo sii wado wadahadallada iyo dib heshiisiinta si loo helo nabad waarta oo ummadda soomaaliyeed kalsoonideedii iyo midnimadeedii lagu soo celiyo sidaas oo kale inaan gaarsiino gobollada oo dhan maamul wanaagsan oo u adeega ummadda soomaaliyeed sidaas si lamida inay dowladdu kasoo dhalaasho waxaa lagu magacaabo maamul wanaagga oo aan aaminsanahay in hore loogu sii tillaabsanayo hawlaha horyaalla dowladda ku-meel gaarka ah aada iyo aaday u fara badan yihiin waxaa ka mid a xal uhelidda soo barakacayaasha oo runtii musiibo weyn oo ummadda soomaaliya soo waajahda ay tahay waa ka mahad celinaynaa cid kasta oo usoo gurmatay ama ha noqdaano shacabka soomaaliyeed ama ha noqdaano dowladaha dariska ah ama ha noqdaano dowladaha saaxiibada ah iyo guud ahaan international community oo runtii kaalmadooda la-aanteed dadkaas maanta aan la badbaadi lahayn mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyad aada u weyn mana aha arrinta barakaco arrin ku ekaa karta ama looga joogsan karo dadka dhibaataysan kaliya in la quudiyo ama meelay degaan la siiyo waxay u baahan tahay xal dhammaystiran oo u hogaamiya dadkaas inay ku laabtaan noloshoodii si wanaagsan oo firfircoona uga qayb qaataan inaan u helno abaaraha soo laalaabtay oo muddooyinka badan soo laabanaya inaan u helno hab xal daa'ima aan ugu heli karno waxaan aaminsanahay haddii iskaashi buuxa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo international communityga laga sameeyo inaan heli karno hab daa'ima waxaa la socotiin dalka inuu gaaro burbur aada u weyn burburkaasoo saameeya nolosha dadka waxaa la socotiin jidadkii inay burbureen caafimaadkii ama iskuulladii iyo ilihii adeega oo dhan dhammaantoodana waxay qayb ka qaadanayeen inay fududeeyaan nolosha qofka soomaaliga ah burburkaas wuxuu keenay in ay dhibaata gaarto dhaqaalihii dalka inuu dhiba inay dhibaata gaarto marka baahi weynaa loo qabaa in la helo hab loo sameeyo dubidhis hab loo soo celiyo kaabayaashii dhaqaalaha hab loo soo celiyo kaabayaashii adeega bulshada loo soo celiyo mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay maanta soomaaliya inay marayso marxalad muhiima waa marxalad lagu guulaystay in dib loo celiyo kooxdii horarka ahayd ee argagixisada ahayd ee dhibaatada ka wada soomaaliya iyo adduunka intiisa kaleba lagu guulaystay in laga saaro magaalada muqdisho inteeda badan isla markaasna dadaallo fara badan ay ka socdaan gobollada oo idin ummadda soomaaliyeedna aragti midaysan ay ka yeelatay la dagaalanka argagixisada sidaas oo kale caalamka waxay ka faa'iidaysteen vacuumka dawlad la-aanta waxay ka faa'iidaysteen amni la-aanta meesha ay tahay in laga abaarana waxay tahay inaan dib u xoojino dhismaha ciidamada qalabka sida dadka dhalinyarada ah oo la marin habaabinayana inaan u helno hab loo dhaqan celiyo oo noloshii caadiga ahayd dib loogu celiyo ha naqato waxbarashadii ha naqato in loo abuuro qaab shaqo sidaasoo kale kuwa khatarta ugu jira in ay ku biiraan ururadaas argagixisada oo mataqaanaa la marin habaabiyo inaan u helno mashruucyo horumarineed maxaa yeelay dhibaatada dalka ka dhacday iyo burburka dhaqaale gaaray aada iyo aada u fara badan yahay waxaan aaminsanahay marka inaan kaliya aanaan xoogga saarin arrinta ciidanka aan u baahannahay habab kala duwan oo ay ka mid tahay in la abuuro shaqooyin la abuuro in la abuuro dhaqan celin hab loo dhaqan celiyo in la abuuro sidaasoo kale culummada iyo dadka ahludiinka iyo dadka waxgaradka soomaaliyeed inay ugu talagalaan barnaamij wacyigelina oo ku wajahan dadkaas dhalinyarada ah sida aan la wada soconno soomaaliya keliya meesha ma aha meesha ay ka jirta argagixisadu waxay ka jirtaa meelaha aada u kala duwan laakiin haddana soomaaliya waxaa usii jilciyey sida aan sheegnay waa hay-adihii ama muasasaadkii dowladda oo weli aan awood u yeelan inay u gutaan mas-uuliyaadkoodii sida ugu wanaagsaneed shirkaana asbaabta u imaanaya waxay tahay in dib loo fiiriyo muasasaadka dawladda maxaa dacfi oo ku jira seesa loo xooji karaa waktiga la rabo in shaqooyinka ajandaha ku jira la qabto waa sanadkan gudihiisa sanadka gudihiisa marka ay caddaato waxa aan qaban karno waxaan iftiimi karnaa sanad kadib maxaa la yeelaa amnigu xaggee joogi karaa siyaasaddu xaggee joogaysaa arrimaha bulshadu xaggee joogayaan taasna waxay keenaysaa ummadda soomaaliyeed inay aado itijaah midaysan oo keena midnimadeeda dhinaca kale burburkii ku dhacay dalka wuxuu saameeyey waxbarashada jiilka soo koraaya haddaan loo helin waxbarasho habboon oo weliba ay ka faa'iidaysan karaan dadka danyarta ah waxaa la socotiin dalka labaatankii sano sanadba sanadka ka dambeeya waxaa laga tegaya agoon fara badan agoontaas haddaan loo helin iyo dadka kaleo tabarta yar waxbarasho haboon haddaan loo helin waxay keenaysaa inay khatar ugu jiraan mar walba inay ka faa'idaystaan argagixisada iyo cadowga waxaan doonaynaa marka inaan u helno barnaamij waxbarasho dadkaas si ay u naqdaan kuwa kaba dalka mataqaanaa horumarkiisa maxaa yeelay kullamaa dadka waxbarashadoodu ay badato kullamaa ay ka qayb qaataan nabadda iyo dowladnimada iyo horumarkeeda sidaas darteed ayaan u baahan nahay bulsho caafimaad qabta oo leh aqoontii loo baahnaa si loo kabo labaatankii sano burburkii soo dhacay dad badan oo soomaaliya oo tegay dibadda ayna u suurto gashay in ay waxbartaan ay kasoo qalinjibiyaan kulliyado sare ay qaataan darajaad sare ee jaamacadaha inay qaataan maanta fursad waxay u tahay ayagana inay ka qayb qaataan dib u soo celinta nabadda iyo dowladnimada iyo midnimada inay ka qayb qaataan fursad weyne u tahay waxaan aaminsanahay in arrintaasuna ay u baahan tahay inaan u samayno qorshe dadka soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo dadka waxgaradka oo diyaarka oo inay wax la qabtaan shacabkooda ay la shaqeeyaan dowladooda ay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadda dalkana in loogu yeero ama aan ugu yeernaba inay ka qayb qaataan arrimaha aan soo sheegnay sida aan la wada soconno dowladnimadu ma aha wax fudud waa wax aada iyo aada qaali u ah burburkii ku yimida dowladda dhexe sagaashan iyo kowdii wuxuu u dhacay runtii si aan aada looga fikirin mana suurtogelin deg deg in looga kabto maadaama ayna soo martay labaatan sano oo khibrad ah waxaan u baahannahay inaan ka digtoonaano wax kastoo keeni kara inaan ka weecanno ahdaaftii saxda aheyd ee lagu gaarayay dowladnimada ummadda soomaaliya sidaan aaminsannahay ama ay tahayba waa ummad mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu siiyey waxyaabo badan oo ummaduhu aysan ka midaysnayn ama shucuubtu aysan ka midaysnayn laakiin arrintaas iyada ahaa u baahan in loo fikiro oo mataqaanaa loo sameeyo qorshe loo soo celiyo isku kalsoonaantii iyo wada shaqayntii ummadda soomaaliyeed meelna lakala lama kala tegi karo waa la isku khasban yahay masiirkeennu waa mid haddii qof dhibaata ku dhacda kan kalena saameynay ku yeelaysan ku yeelanaysaa waan wada ognahay sidaas darteed ayaan ku khasbannahay inaan xoojinno dowladnimada xalka ummadda soomaaliyeed meesha uu ku jiro sida aan wada ognahayba waa in la xoojiyo mu-asasaadka dowladda oo la gaarsiiyo mu-asasad kasta inay guda karto waajibaadkiisa haray waxaa la soo maray maraaxil fara badan waxaa lagu soo shaqeeyey dhibaatooyin fara badan halkan waxaa la joogay iyadoo runtii dagaaladu xoog ay u socdaan iyadoo meel la galo aan lahayn dad badanaa u dhintay oo mas-uuliyiina iyo kuwo caadiya maanta meesha lasoo gaaray hadafkan la xaqiijiya u dhintay wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan dabley shacab intuba waa u dhinteen dhammaantoodba allah u naxariisto laakiin waxaan u abaalgudi karnaa marka wixii ay u dhinteen aan ku guulaysanno taasna ma gaari karno ilaa ay midowdo ahdaafteenna iyo quluubteenna waxna dhex yaallo oo dhibaato ah oo maanta la xalinayna ma jiraan laakiin waxaa naga dhinaa waxay ada inaan halkaan isugu nimaado ama meel kale aan ka wada tashanno mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan hubaa dad badan oo soomaaliya maanta inay soo fiirinayaan shirkan rajadeennu waxay tahay ilaahayna aan ka baryayna inay kasoo bixi doonaan go-aano taariikhi ah inaan iska iloobi doono waxyaabihii yaryaraay oo ummadda soomaaliya soo kala dhex galay loona baahan yahay maanta inaan ummadda u hogaamino midnimo iyo dowlad wanaagsan oo ummaddu ay u siman tahay kana wada qayb qaadato waana hadaf la gaari karo oo aan hubo haddaan wada dadaalno ilaahayna aan kaashano subxaanahu wa tacaala aan gaari karno mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyna ii tahay mar kale kasoo qaybgalka shirkan ajendayaasha sida aada wada og tihiin waa ajendayaal aada iyo aada u muhiima waxaana hubnaa dadka loo soo xulay inay yihiin dad ahal u ah inay ka hadlaan ajendayaashaas waxaan rajaynaynaa doodda halkan ka dhacaysa inay naqoto dood mawduuci ah ku qotomta mawduuca laga hadlaayo aan laga fiirin qof iyo mataqaanaa group aan laga fiirin ee laga fiiriyo mawduuca laga hadlaayo maxaa muhiim u ah maxaa ummadda soomaaliyeed faa'iida ugu jira maxaa saxa maxaase khaldan inaan ka fiirino waana hubnaa in aada u baahneedeen in la isukinkeena kaliya oo ad awoodu leedihiin inaad go-aano wanaagsan soo saartiin shaki igama jiro runtii aan ammaano walaalkay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland markii aan ku booqanay gobolkaas waxau muujiyey asaga iyo dowladdiisa iyo shacabkiisuba ummadda soomaaliya inaysan kala maarmin midnimadu inay muqadas tahay iyo sida la isugu baahan yahay in loo wada shaqeeyo kasoo qaybgalkooda isaga iyo wafdigiisa iyo walaalkay caalam iyo wafdigiisa kasoo qaybgalkoodu aad iyo aad u muhiim noogu yahay sidaas oo kale walaalaheen ahlu sunna waljamaaca inkastoo haddaan kaftama aan leenaha annaga dhan ahlu sunna waljamaacaana mudanayaal iyo marweyn ajendayaasha waxaa ka mid a xildhibaanada iga soo horjeeda marka inaan wax ihahdo ku khasbana meeshaas reform baarlamaana laga hadlay reformka baarlamaanka xilligan wuxuu imaanaya xilli muhiima oo baarlamaanka iyo dowladduba ay aaminsan yihiin inay wax xaqiijiyeen shacabkeena iyo dowladdeenu waxaan ognahay shan boqol iyo konton inaysan qaadi karin asbaabta lagu gaarsiiye shan boqol iyo kontonna inay ahaaday marxalad jirta lagana soo gudo marxaladaasu ay dhamaato laakiin waxaan rabnaa reformku inuu dhaco iyadoon qolana la riixaynin ka wada qayb qaadano yacni habka oo u dhacaayo reformka iyadoon qolana aysan tirsanaynin dulm waa ficnaa laheed maanta dalkii o dhan inuu amni yahay oo aan dhahno cod ha la aado dadka ha la tiriyo sidaasna ha ku yimaadeen laakiin weli ma gaarin hore waxaad noogu goyseen ma aqaan inay idinku jiraan lakin waa umalaynaa four point five wax la yidhaah aniga waagi hore waxaan ku jiri jiray raggii aadka u diidanay laakiin dawladnimadii iyo waxay ku dhisneed iyo dawladdii in la raboodo iyo in waa la isku keeni waayey marka waxaan ku khasbanaana four point five keena qaadano dad badan oo soomaaliya waxay ka muujiyaan xasaasiyad laakiin dhabta marka loo laabto waxay u baahan tahay inaan gaarno marxalad aan ka gudbi karno oo aanaan degdegin maadaama soomaali xilli ay ku heshay four point five lana mooday cadaalad waxna lagu soo dhisay waxay u baahan tahay marxaladda laga gudbi kara inaan gaarno marxaladda laga gudbi kara waxay u baahan tahay amni ahaan inaan u diyaarino siyaasad ahaan inaan u diyaarino bulsho ahaan inaan u diyaarino dhaqaal ahaan in loo diyaarino waa mawduuc aada xasaas u ah muhiimna ah aanna jecelahay in lagu dhiirado oo shirkan ay ka soo baxaan go-aano cadcad oo ku aadan reformka baarlamaanka sababta aan u leeyahay sidaas waxaan rabaa huhaada dhexda ku jirta inay baxdo huhaadu waxay abuurtaa siyaasad waxay abuurtaa conflict mana rabno inuu nagu soo laabto conflict marka waxaan rabnaa asaas cad oo waadixa xildhibaanada waa joogaan wasiiradii waa joogaan madaxdii gobollada nooga timid waa joogaan waxaa la iskala gaari kara in la iska gaaro ugu yaraan jidka la aftiimiyo xildhibaanaduna waxaan hubaa iyaga laftigoodu inay ku qanacsan yihiin xilligii laga hadli lahaa reformka baarlamaanka inuu waktigan yahay waxaana rajaynayaa in aan ku wada guulaysan karno ama ku guulaysano in arrintaasu si wanaagsan ay u dhacdo maadaama ajandaha shirku uu dheer yahay xoogaana lasoo daadaahay oo hawlo badan ay jireen ma raba inaan aad iyo aad ugu dheeraado warka laakiin mar kale waxaan rabaa inaan idinkugu celiyo waa fursad weyn oo ummadda soomaaliyeed ay heshay waa maalin taariikhi ah waxaana hubnaa in dadka yimid halkan oo kasoo qayb galay dareen wanaagsan ay ku yimaadeen dareenkaasna inuu u turjumi turjumi doono go-aanada kasoo bixi doona inay turjumi doonaan inta aana ka bixin ka hor waxaa laga yaabaa dad badan inay jeclaayeen shirka inay kasoo qayb galaan ma iska kaftamayo soomaali haddaan nah shir haddii la sheego kulligeen waxaan jecelnahay inaan kasoo wada qayb galno laakiin mararka qaar ma suurtagelayso ma aha qofka laga soo tegay inuusan astaahilin waa astahliyaa ama waa ka wenyahay laakiin duruufta laga yaabaa inay saamix weyso marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan dhaho raalli ahaada inta jeclaad inaad kasoo qayb gashiin waa ahayd inaad kasoo qayb gashiin laakiin ku kalsoonaada ragga jooga inay idin matalaan dadka joogana waxaan dhihi lahay si